Dood-wadaagu uun lakaga waday magaalada gaalkacyo ee waliba loonku hadalay doorka warbaahinta kaleeto dhismo nabadiyo iyo dhageysiyoowga waliba ku qeybgalay waxaana ka mid ah wariyaalka mas'uuliyiin ku shil dareereen Puntland iyo Galmudug iyo xubno ku dareeray bulshada rayidka Cabdicasiis Shire oo ku hadalaya magaca hay'adda Wadani Relief and Development Organisation yaan ku horeyntii faahfaahiyay dood-wadaaga aad iyo aad baa u mahadsantihiin anigoo ku hadlaya magaca hay-adda Wadani Relief and Development Organisation waxaan kaga mahad celinaynaa waqtigiina aana siiseen waa waxa weeye aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhowaada barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay doorka warbaahinta ee ay ku leedahay dhismaha iyo nabadda iyo dib u heshiisiinta guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolka marka barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay doorka uu ku leeyahay ama baraha bulshada ha noqoto ama warbaahinta guud ahaan doorka ay ku leedahay nabadda siday nabadda uga qayb qaadato sida iyo colaadaha waxay ku leedahay barnaamijkaasaan ku korfayn doonnaa haddii alla idmo wakhti yar oo insha allah baan qaadan doonnaa
gudoomiyihii gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali iyo kala dardaaramiin ka dambeyntii bulshada iniyuu ku shaqeeyay marwelba arrimo nabada
munaasabadaha noocaana oo aad ka soo qayb gashaan oo nabadda gobolka iyo nabad dhiska guud ahaan gobolkeennaba aad qayb ka noqotaan mar walba aad door ku leedihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo cid walba oo soo abaabushay mowduucan ku saabsan nabadda iyo social mediaha iyo bulshada saamaynta uu ku leeyahay ma togan tahay ma taban tahay see loo rabaa inaynu dood dheer ka gallo waa wax wanaagsan oo mar walbaan wax iska weydiinno waxaan kaloo u mahad celinayaa wadani relief organisation oo asaguna soo abaabulay munaasabaddan tan baa la rabaayo caawa taariikhda inaad qaataan baa la rabaa qof walbo balhoomwalk inta qaadatid gurigaaga markaad tagto sariirtaada adiga keliya isu tagtaan waxaad tidhahdaa dadku muxuu isu laynaya horta soomaaliya maxay isu laynaysaa intaa keliya in la isweydiiyaa la rabaa social mediaha marka warbaahinta waxaan ka codsanayaa inay ka sheekayso taariikhda dadkaani maxay ku dhinteen in dooda la qabto war maxaan ku dhimanaynaa war maxaynu ku baaba'aynaa